dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa madasha lixdan oo inta badan siyaasada soomaalida lagu falanqeeyo dhammaantiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo subax wanaagsan qof walba meesha ay u tahay barnaamijkan sidii aad horeba io dhexdiisa ama xaysiiskiisa u maqlayseen waxaa waraysigan caawa noogu diyaara suldaan kamida ismada ugu magaca waaweyn puntland oo la yidhaahdo suldaan cabdiqaadir suldaan ciise axmed oo haatan ku sugan magaalada garowe suldaan marka hore waxaan ku leeyahay soo dhawow waxaana ku faraxsanayn markii labaad inaynu hawada ku kulanno adigoo tago garowe aad baan kusoo dhaweynaya soo dhawow suldaan bismi illaahi raxmaani raxiim cabdi aar waa dhowahay waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiga iyo madasta lixdanka waxaan leeyahay de kolley habeen baa idinku habeen wanaagsan subaxdaan ku jiraa aad baad mahadsan tahay suldaan sida aynu la soconnaba barnaamijkeenan waxa uu dhacayaa qaabab kala duwan inagoo waktigana jecel inaynu ka faa'idaysano sida aynu la soconno xaaladda maamulka puntland wuxuu ku jiraa in dhawaalo dagaalo sokeeyo oon filayo in dhimasho fara badan ay maalin walba ay kasoo yeerayso sidoo kale dagaalo ay dhaceen ay u dhexeeya kooxaha loo yaqaano ama madaxa durta ama al-shabaabka loo yaqaano iyo maamulka puntland qaabka doorashada puntland oo haata socota oo dad badan ay cabasho ka muujinayaan bal xaaladda guud ee puntland marka hore adigoo si kooban usoo koobaya qaabka bal ka waran xaaladda guud ee puntland hadday noqon leed dhinaca doorashada hadday noqon leed dagaalada sokeeya ee dhulka ka badooda gaalkacyo iyo deegaanada bismi illaahi raxmaani raxiim cabdi aar waa runtaa arrintaasi way jirtaa dagaalkaa gaalkacyo ka dhacay hadda ka horna waanu diray baaq noqdeed haddana maanta waanu dirayaa baaq noqdeed dadkaas tacsina waanu dirayaa dadka ka dhin dadkii ku dhintay dadkii ay ka dhinteen waana aadna waan uga xumahay kuwa dhaawacnana sidoo kale nasiib darro weyn weeye arrintaasi maantay dhowr iyo lix iyo labaatan sano kadib in weli dad mas-uuliyiin sheeganaya dhiigoodu dad wada soomaaliya oo hadday mas-uulba yihiin ay mas-uulka wada yihiin dhiigoodu maaragtay u macaan yahay dabcan mamadaan ku fikiraa anigu dhalinyaradii xilliyada banaanada ku maqnayd oo meelaha inay is yidhaahdeen wax fiican baad ka qabdeen baan u fikiraa mar laakiin xataa dadkii jabhadaha sheegan jiray iyo waxa dagaalada ka qayb galay iyaga way dhuuntaan hadda wayna ogyihiin in khasaarihii wixii kasoo dhacay marka aada iyo aad baan arrintaa uga xumahay waana sida aada u sheegtay waa wax maantay aada iyo aad looga xumaado lagana xishoodo rag mas-uuliyiina oo soomaalidan madaxna uba ay soomaali soomaali kale dhulka laleh gaalkacyo kale hal magaala ay dagaal laba dhinaca layskaga hor yimaado oo aan ahayn dagaal beeleed beeluhu daaq iyo waxbay ku diriraan laakiin dagaal rag waaweyn oo siyaasadeeda oo aada iyo aad baan arrintaa uga xumahay weliba iyo hadallada medyada isu mariyeen waxyaalaha ay adeegsanayeen haddii ba ku ron yahay arrin laga xumaado weeye hadda dadki sidaa lahaa markii in badani dhimatay in badani dhaawacantay burbur dhacay dadki kaxeen xilli haddeer taa waxaa kasii daran waddanka abaaraha ka jira dad ba xoolihii ka dhamaadeen barigaas hadda waxaa jira tuulooyin cid ka hadasha iyo oo dad ayan qaadi karin intay xoolihii ka dhamaadeen kusoo xeroodeen biyo la-aan raashin la-aan dhibaatooyin badan baa meesha ka jirta aan cid u maqan ilaah maaha aanay jirin ma garan aad baad maadsantahay suldaan sida aynu la soconno waxaad ka mid tahay isimada reer puntland kuwooda ugu magaca waaweyn dad fara badan oo madasha sigistii oo hadda boqolaal kor u dhaafayaana way ku jiraan bal waxaan jeclaan lahaa marka hore bal inaad adigu isin ahaanba maadaama tahay reer puntland haddana beelaha gaarkaada isinka u tahay inaad cadaysid inkastoo aad kasoo jeedo gobolada bari
soomaali oo dhan baan anigu waxale nin han yari hanaqaad ma noqdo ani kolley soomaali oo dhan baan isaga dhigaa inkastoo isaba tabar badnayn ba hadda yelkadeeda beesha aan ka dhashay oo dee aan ku afirsado waxa weeye waa beelaha puntland deegaan bay ka mid tahay dibaana labada kun iyo labiyo tobankii dib lagu sameeyey baa jiray oo hadda koor ku dhacay dibkaas wuxuu ahaa nin beeldaaja oo xilligaa beeldaasanaadiinta joogtay ugu weynaa oo toddoba fac ka tirsada ayaa xilligaa la dhibaateeyey dhibaatada la gaarsiiyey buu u dhintay laisma weydiin waa beeshayda beeldaajaheeda guud weeye buu ahaa xilligaas waxa weeye kursiga adigu ku nintidna la boobadaa la rabay federaalka maantay iyo kale waxaa la yidhi haddii nin aada gardarro kaga cabto lagagama rakaato odaydan waxaan rabaa dadka dhalinyaro inay u badan yihiin baas suuragala mahmaahiyo baan rabaa inaan ugu maahmaaho waxaa la yidhi nin baa ugaaran jiray marka reere muxuu aha sabool ah ama aan cayr ah marka hadduu ugaaran jiray iyo maalinta ugaarku soo waayay hadduu soo noqday ayay islaamtii iyo ciyaalka dee hirbay rabeen ilaa xoolo kale iyo dee mawaayada hore hirba dhulka raashin wax ma jiri jirin miyigu dhulku iska wada ahaa marka hadday weydiiyeen maxaa dhacay adigoo faramaran waxay ku yidhaahdeen wuxuu ku yidhi dameerkii la gaadaysan jiray deeradii garatay uga geedfutoosan iyo gaadma waa dhimatay horta haddii deero meeshay wax ka garatay oo in ninkani maalin walba mid ka dili jiray ay garatay biniaadankuna hadda wax ka weyn biniaadankuna hadda waa ka ilaahay maaragtay karaameeyey oo adigu ku khaliifay oo caqli galo ninku ninkaa tahay baa laga filaa marka horta waxyaalo noocaas oo maaragtay waxaa noogu daran hadda nin guddoomiye la yidhaa guddoomiyaha guddiga khilaafa guddiga doorashada ee puntland oo la yidhahdo khaliif ow cali oo guddoomiye u ah ninkaas ayaa nin annaga naga dhashay campaigneru ah oo haddeer dhib badan nagu haya oo annagu dee dagaalna ma geli karo oo xoogaa waan ka xushoonaa dagaalka dadka soomaaliyeed marka arrimahaasa noogu dara waxaan mehyada iyo ummadda soomaaliyeed aan u sheegno dowladda puntlandna aan u sheegno nidhaahno dee ninkan tii hore tan yaana loogu darin maaragtay hala arko arrintaas taasi waa tii privateka ahayd guudna hadda nidaamka waa nalala wada qabaayo hadda dhulkaan meedyada iyo iska cabursano waxa weeye anigu maadaama aan yurub wadamada reer galbeedka jiri jiray baan opportunitygaan macnaha janiska iyo masaalaha inaan cad ka hadlo waxa weeye dee dhul aan ku noolaan jiray weye ma garatay marka aad iyo aad bay arrimahaasi u badan yihiin iyo dhibkoodu iyo maamulku dhibka uu ku hayo wax ma taro maamuladu waxba ma taraan inay dadka dhibaan maaha ma garat sidaa isugu girayaan isugu laynayaan ee hadda haddana u shirayo hadda hortee loogu shirayaan waa ka dhaba wey dadkan soomaaliya ku nool ilaahay ay leeyihiin ilaahay inay ducaystaan oo yidhahdo ilaa waxaa naga tahay
sunta waxaa jira hadda waxaad carabooday nin naga dhashay baad isticmaashay oo magaca khaliif cali iyo aad ku sheegtay maxaad uga jeedaa ninka naga dhashay ma beeshii inuu kasoo jeedaa guddoomiyaha maxkamadda sare ninkaasu waa ninka gudo ninkaasu ma aha annaga nagama dhalanayo waa ninka guddoomiyaha u ah guddiga doorashada ee shan nin oo musharaxiin oo aqalka hoose u sharaxan oo xildhibaan ah nin ka midaba u kaambeyn garaynaya ma garan
marka cabashadiina cabasho badan waxaa baad jira dadka musharaxiinta madaxweyneyaasha u sharaxan baa dhulkan aada usoo farageliya lacag badan ba garowyini inaad ka warhaysaan baan u malaynayaa shaqooyin noocaasa marka meeshii la caataysan karo waa la caataysanaya ma garan
suntan waxaa jira cabasho badan oo kasoo ka imanaysa dadka deegaanada asal ahaan kasoo jeeda puntland qabiilkay doonaan ha noqdaan laakiin dadka deegaanka puntland cabashadaa ku saabsan doorashada hadda aqalkii sare oo dhacday iyo tan xildhibaanada hoose ee baarlamaanka soomaaliya lasoo xulayo cabashooyin badan baa jira oo dadka qaarkood leeyihin waana la khiyaameeyey dowladda ku lug leh idinku beel ahaan suldan cabashadiin waa maxay maxay taabanaysaa ama ku salaysan tahay annaga cabashadayadu waa tii hadda aan kuu sheegay guddigii taa hore oo aqalka sare waxa weeye hilba so hilba taro lagu qaybsaday oo aan maxaan ku idhaahdaa dhulkaba la keenin bay ahaayeen dadka madaxda adigu dee madaxa waxa ku ah kolley waxay la tahay ciddii baahidaada iyo waxbarashadaada iyo biyahaaga iyo cunto yacni noloshaada ogoo dee mas-uul ku ah ma- soomaaliyaas ee madaxda hadda waxay isugu tahay ciddi wax dhibaatayso wax xirto wax disho wax wax qabiso wax boofta ma- maaqaan meelay ka baratay soomaalidu hadday dibadaha iyo qurbaha xataa kusoo bartaan noocaanay la soo noqdaan oo halkan yaal marka annaga waxa weeye xubintaas aqalka hoose ah oo waagii horena aan haddaayo kaaga tartamiyo aan ku yidhi sababtiisa beeldaajihii annaga soo jireenka ahaayo ilaah baa soo jiray dee iska dhaxal toddoba fac dhaxlay sababtaa ayuu u dhintay haddana waxa weeye sidii waa meeshaan lahaa ya- haddii haddaad xaaraan ku cabto laguma rakaato marka arrintaan lahaa weeye annaga aad bay dhibkaasu waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ciddi kastoo soomaaliya arrimaheeda gacan ka geysan karta haddiina laga soo boobo dacwood ka hari mayne in nala ogaado
suldan waxaa jira suldan cabdiqaadir suldan ciise axmed waxaa jira soomaalida waxay ku maahmaahdaa madax meel ka saro la sharaaxa ma jiraan haddii xilligii hore adiga weliba aada xabsiga gashay ee maamulkii dowladdii farole aada xabsi gashay kuraas badan laydinka dhacay haddeerna kuraas kale laydinka dhacay miyaydaan u dacwoon karin madaxweynaha ugu sarreeya maamulka puntland cabdiweli cali gaasiye maxkamadda sare iyo madaxweyne dowladda baarlamaanka puntland miyaan dacwaddiina idaan gaarsiin karin talyaaniga wuxuu kele jafare waxa weeye sharciga soomaaliya iyo afrika iyo kolley soomaaliya ha ugu daraatiya hadda ciddii madax ah markaa madaxdaa la yidhaahdaa la yidhaahdo sidii meesha laga dhatay oo kale intuu joogo way iskaba tahay sharcigana isagaaba ah laakiin waagi hore dee madaxweyne farole buu ahaa ninkiina dhacay laakiin ninkan weli ismaanu arag kolley odayaal jiray way jireen oo iyo arrintiina waa la eegayaa innagu hadda ninka guddoomiyaha ah baanu arrintaa hadda welina dacalkaanu haysanaayo wax nagama gudbin ma garatay marka waxaan u sheegaynaa inaanaan hadday dhiig ka dhacayo inaanaan ka tegayn maantay rag salaadiinna ay nagagaba maqan tahay arrintaa ma garat hagaag markaa dacwaddiina madaxweynaha ma u gudbisan horta bala hadashee waa waa loo gudbiyey waa loo gudbiyey haddana gaalkacyo waa kan ku maqan waana sugaynaa laakiin annagaa isku tashanayna isagana waanu waan la gurinaynaa haddii alla idmo sida sida ay loo wada socnaama caalamkaba laga ogayayba indhawaalaba waxa wadeen kacdoon jaaliyadaha gobolada bari idinkoo la isku daray madax dhaqameedkiina iyo dhammaan qurbajoogtiina iyo dadkiina gudahaba weliba uu hogaaminayo gudoomiyu gudoomiyihii hore gobolka bari cabdisamed gallan dhawaan heshiis baa lagu qabtay magaalada carmo arrimaha maxaad ka wareysaa xaggee xaalku maraya waxa weeye arrintaasu anigu heshiis waa la heshiiyey baa igu maqaalaa ma garat maqaale igu maxaa lagu heshiiyey haddii ay maqaalo kagu tahay eed maqashay kolley heshiis waxaan malaynayaa inaan anigu shaaciskiisa ma arkin laakiin waa la heshiiyey thats good fine haddii la la heshiiyey waa wax wanaagsan waa heshiiyeen baa igu maqaala dhinaca gaalkacyo ayaan doonaya inaan usoo laabto markan haddaba dagaaladan kaso ka socda gaalkacyo muddooyinka u dambeeyey afartii bilood u dambeysay dhimasho badan baa imanaysay geeri baa imanaysay hooyooyin badan baa ku waayey wiilashoodii qurux badnaa odayaashoodii dagaalkan gaalkacyo sideed u aragtaa ma dagaal laba beeloodoo isdilayaa ma dagaal maamulka galmudug iyo puntland oo isdilayaa ma dagaal sidee baad u aragtaa arrintan iyo sidee loo xalin karaya baad kula tahay aragtida horta xogdaal maahi anigu laakiin aragtidayda waxaan idaacadaha iyo madaxda hadlaysay un baan anigu maqlay marka kolley waa dagaal siyaasadeed oo dadkani haba dhawood wax dhegeysanaya caddi oo facebooka warkiisa lasoo dhigay wuxuu yidhi xilligii aan jooginay anigu aan joogay iyo xilligii cabdullaahi yuusuf iyo odayaasha meesha de dadka degan odayaashooda ayaa waxaa ka shaqayn jiray oo arrimahooda gudaha iyaga u madax banaanaa labada maamulna meesha way ka jireen marka arrintaasu arrin waxay la tahay caqli saliima inay tahay waayo haddii dadka degaanka ayaan isu madax banaanaan laba maamul oo iska kharaaba dee ma wada deganaan karaan ma garat barbocationka iyo waxa xagga wax laga dhisaya iyo waxaan waa iska xumaanaya laakiin way dhulku uu dhismayo waana markii odayaasha waayo curfiga meesha lagaga noolaya iyagaa yaqaan moogta markaleeyahay waa dagaal siyaasadeed waa aragtidayda wa hagaag waxaa jira madaxweynahaaga ama madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas dhowr jeer wuxuu carabka ku dhuftay oo caalamkana u sheegay in dagaalka gaalkacyo uu yahay dagaal ay soo qaadayaan maamulka galmudug oo ay weliba la dagaal ay la socoto dowladda federaalka ee soomaaliya iyo al-shabaab oo ay dagaal ku qaadayaan arrintaas ad u aragtay cabdiweli haddii uu la dagaalamay dowladda federaalka iyo maamulka puntland iyo al-shabaab oo wada socda haddana uu la heshiinayo siday arrimahaas isu qabsanayaan su-aal fiican weeye laakiin hadda waa la heshiiyey bay ku maqaalaa waa arrin wanaagsan waxayna ku fiicnaan lahayd ragga meesha ay hadda wada fadhiyaan inay yidhaahdaan su-aasha maxaa arrintaa noogu tiri laakiin anigu de kolley markii la wada hadlayo hadda laysma weydiiyo waxaasoo wixii meesha ka baxday marka de dabcan eedayn un bay ahayd bay iska tahay mar haddaan halkaa lagu wada hadlino ornagu shabaabna ma ahayna galmudug baan nahay dowladda federaalkaana ra-isul wasaarihigaa jooga ma garan marka bisaan u arko dee iyagiiba aftooda ku hadli doona ama haddii waxay noqon kartaa de kolley haddii la wada hadlaayo inkastoo aanan meesha joogin de waxay noqon kartaa inay weydiiyeen bay ila tahay haddii hadday kulligooda ayaan wax ka khaldanayn
suldan haddii aan su-aal kale ku noqdo oo arrinta gaalkacyo ku saabsan ama maamulka galmudug ee soomaaliya ku saabsan maamulka galmudug ma maamul ka tirsan baa mudug mise waa maamul ka tirsan gobolka cusub ee loo bixiyey galmudug sideed u arkaa arrintaada
halka h m c igu celi adoo raalliga waa hagaag maamul waxa ku magaalada gaalkacyo waxaa ka dhashan laba maamul oo labada garab kala fadhiyay waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo adigu shaksi ahaan suldaan ahaan maadaama tahay isin magac weyn leh oo soo jireena oo weliba aan ku tirinayo salaadiinta soomaaliyeed ee iyagu iskuullada tegay ee wax bartay sidee baad u aragtaa maamulka galmudug ay ka jira meeshan ma galmudug mudug ma inay raacdo galmudug ba mise waa inay raacdo maamulka puntland sideed arrimaha u kala qaadan kartaa waxay ku xiran tahay dadka waxay ku xiran tahay dadka degani sida iyagu raalli ku yihiin adduunka magaalooyin way jirtaa laba dawladood wadaagaan oo xadad kala maraan waxba shidaa ma leh hadday iyagu heshiis ku yihiin iyo hadday israacayaan iyo hadii laakiin in interferenceka ma fiicina baan dabcan qabaa dadka reer mudug oo reer gaalkacyo degan awalba awalba maamuladana way jireen wayna wada deganaayeen waxayna ku qurux badan tahay siday ku wada deganaayeen inay ku wada deganaadaan waayo sidaasay ugu badisay ay nabadgelye ku ahaayeen ayay kala adeeganayeen marka anigu soomaaliya ma qabo dadka qababa anigu soomaaliya federaal noqon karto maba qaboba waayo odayo habardaday wada dhaleen oo waxay ku kala soocan yihin ayan jirin waxaan qabaa jabhadihiiba nin waliba inuu madax noqdo rabaabay ila tahay laakiin soomaaliya anigu ma qariyo anigu aragtidayda in soomaaliya hataa federaal noqon karto ma qabo aragtidayda aniga weye marka yomlayaan way isu tegi doonaan waxa weeye inay magaaladooda dhistaan oo siday ku noolaan jireen ku noolaadaan ee aniga ila tahay
suldaan waxaa jira marka aan dib ugu soo noqono dadka adigu aada isimka u tahay ee kasoo jeeda gobolada bari waxaa jira jaaliyado kasoo jeeda gobolada bari oo isim u tahay oo ku nool qurbaha oo uu kamid weliba hogaankooda uu gacanta ku hayo ama afhayeenba uu yahay sakariya cali xaaji siciid xidhiir intee leeg baa iska dhexeeya idinka iyo afhayeenkiina iyo jaaliyadaha ku nool dunida dacladeeda iyo dadka kacdoonka gudaha ka wada xidhiir intee leeg baa iska dhexeeya
bismillahi raxmaani raxiim waxa weeye aada iyo aad baan u salaamaya hadduu maqlayo sakariya may dhegeysan doono anigu hadda waxaan u badnahay soomaaliya laakiin qurbaha waan tagaa waa anoo dhalinyaraha baana degay oo ilmo ku dhalay oo waan maaragtay waan degay reerkii waa degayahay waana tagaa wa waana aadna uga warqabaa sakariya waxa weeye dhalinyarada ugu firfircoon oo mar walba danaha khaas ahaan gobolada puntland danahooda ka shaqeeya waana la doortay guddoomiyaha afhayeenka uu ka yahay north america anigu waan sifacan baan u aqaan isaga iska daayay aabihiisaan garanayaa xataa cali xaaji siciid baan si fiican u garanayaa allahu naxariisto waxa weeye marka nin macno leh haddaan idaacadda waa la dhegeysanaya laakiin nina kule xagtiisa ma mooga gobolada puntland cidda u roon oo u dhalatay oo dantooda ka shaqeysa way dhibaateeyaan dabcan aa su-aasha aad ii weydiinayso waxa weeye anagu xiriir wanaagsanna waa leenahay waana nin dantiisa danta guud ka hormariya ma garato
marka waa macnaha wuxuu dhacay hadalka si fiican baan ku maqlayaa suldaan soco
ha waxa weeye danta dantiisa danta guud ka hormariya xiriirna waan leenahay haddana waxa weeye nin dheganugul oo na maqla oo innaguna aanu waarid iyo isin iyo ehelba nahay haddii uu khaldamo aanu qaban karno aanu wada hadallo tashano aanu waxyaalahaas iyo caynkaa laakiin mar walba nin inay meeshatan quruxdeeda iyo dhismaheeda iyo arrin kalena ku sheegaya raacinaya qarnigii waxaa lagu jiraa kow iyo labaatanaad adduunka o dhan waa ilbaxay abarta baadiyaha ariga la joogtaay facebooka iyo waxa iyo waxa marka arrimahaas oo dhan waxa weeye in ma aha puntland naqal adduunka ka go-an waa laga warhayo medyada iyo waxa iyo la xamiday ayaa keenaya dibadda warar ka yimaadaan oo warkii halka ka jira ilaa kuma qarsoona qof kala jooga hadda dalka hadda anigu aan joogo qofka ila joogaa iyo qofka maraykan joogaa isku sida maanta uga hadlay inuu yihiin marka iyada waxba qarsoonay waxa fiican dadka dadka ka shaqeynaya danta dadka meedyada adduunku maanta ku dhisan yahay hataa haddii maamuladu ay ay sidaas fahmaan waxa weeye iyaga ayaa meelaha gardaloolay iinkooda joornaalada hadday fasaxaan hadday idaacadaha fasaxaan hadday qoraallada ya hadday fasaxaan cidda wax sheegaysa ciddii kala haysa iyo ciddii wax khariban og ilaa ilaa maraykan iyo yurub iyo waad aragtay iyagoo aan ahayn oo wadankii ay ku noolsay dhowr boqol oo malyan oo aan saqoon oo kala mid aba oo intaad garanayso sharciga iyo nidaamka waxa bay ku wada nool yihiin waxay ku wada nool yihiin haddana qofku wixii dagaal ah wixii aan ahayn de waa laisu sheegi karaa oo dowladda bada sii jirtaba dowladda aan decision lahayn oo ceebaha qofka hungurwad ma arko qofka waxa gacanta ku haya ma garan karo waxa ka khaldan marka shakariya waxa weye hawl fiican iyo isaga yaro keligii maaha rag kale badan oo dhalinyaraha oo yurub waxaan ku iraha maraykanka jooga aad baad mahadsantay sultan waxaan jeclahay inaan labadii su-aalood oo dambeysay inaga waktiga ka faa'iidsan aan ku weydiiyo madaxweynaha maamulka puntland cabdiwali cali gaas sidii u cararbaabay eerboodo fara badan buu furay dekada badan buu yiri ballan qaaday jidad fara badan oo magaalada boosaasotu dhulka ceergaaba la yidhahdo ama sanaag bari ayuu yidhi waan dhisayaa dhakhaatiir fara badan buu furay safarkiisuna aad buu fara badan yahay si waxqabadkiisaasiise wax muuqda oo reer puntland ay arkayaan maaha horta nin kasta oo madaxa meel madax looga dhigo waxa isaga lama siinaya waxa weeye ma hogaamiyo mana maamul weeye maamulka ninka madaxda keliya ma uu badan yahay inkastoo hadda ninku wixii uusan wax loo igmaday uusan wax ka qaban uusan wax ka qaban dee waa tama uu qaban iyadoo in wada qabto ay hadduu wax qabtana waxa weeye laa shukri calaa waajib wixii loo dhiibay uu ku qabtay wax qofna ku dhintay wax kalama iman waxyaalaha anigu sida airboortka boosaasood oo in badan xaminaa oo dhisoo ku biiraday aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waayo qofku in ceebta keliya la sheego maayo waa in waxau qabtana la sheego dhibaato waxaa jirta soomaalida haysata oo dhexdeeda oo iyagoo odaya habar wada dhalay ayay wada noolaan waayeen sababtuna waxa weeye waxa la yidhaahdo qabyaalad قبيلك والوضع شو جعلنا شعوبا ولا لا انت عارف وين هذا عبد الله غاسم وهو لا يوشي لكن هو اسكو درت يبقى حالك يحيي حق اسكول اي وحا لكن ارنتم اه طبيعتي وفق هذا somehow كل يوم ويانا سيدي سنة دي فرق غطا وقوم مغرا انتو دمنا بادي ميراها كان سجر هذا مدون دلولي لكن طيرهم ويبضانتها هاي ayaa uu berigii hore oo anigu aanu shoogay oo sida airboortka iyo caynkaa tan waxaan ku ahaa ninkaan tala gudood haddaanay helin oo tala gudood bedelada ahayd qabyaalada ahayd iyo iyan helin nin wadanka wax ka qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxa kollen aqoonna waa leeyahay oo haddaanu siyelyeelay uu og yahay wuxuu qabtay waxaan leenahay iyadoo laa laa shukri calaa waajib tahay baan leenahay waad mahadsan tahay
aad baad mahadsantahay jiraan laakiin waa mahadsanta aan leenahay waxase in dhulka la qurxiyo ka fiican in dadka qalbigooda la qurxiyo oo horta iyagu inay wax yihiin inay soomaali yihiin inay iyag wax isu yihiin inay isjeclaadaan inay wax isbaraan baa ka horeysa in dalka la qurxiyo in dadka la qurxiyo baa ka horeysa
aad baad mahadsantahay sultan su-aasha igu dambeysay ee ku weydiinayo muddooyinkii adigu aad ku sugnayd puntland waxaa soo maray madaxweynihii ugu horreeyay ee puntland cabdilaahi axmed yuusuf allah u naxariisto madaxweyne ku-xigeenkiisii maxamed cabdi xaasi generaal cadde muuse iyo cabdiraxmaan furaale oo adiga xabsi kugu hubsaday iyo cabdiweli caligaas intaasoo dhan markaad isbarbar dhigtay ama isu qiimaysay adoo soo koobaya hadalkaaga mustaqbalka siyaasadeed ee puntland inta cabdiweli gacanta ku haya siduu kula muuqdaa
horta sideeda ambiyadii ilaahay soo diray oo isagu duurtay oo ugu khayr badnaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa dadkiisa dadkooda lagu amray inay la mashaawuroodaan sabab waxa weeye dadka basharka haddaan ilaahay toosin isagu inuu isla baxodaaya la arkaa oo is yidhaahdo cidkaa fiican ma jirto oo wax walba waad wanaajisay waxaan leeyahay wax badan oo aan sidii laga rabay ahayn baanu ognahay oo dadka halala tashado haddii aan dadka lala tashan oo sida waxa aanu ognahay oo kharaab kharaabka aanu isleenahay way kharaabaya ama waa kharaab haddaan dadku iska warhayn wax badan baa kharaabee waradayaashii kaa waaweynaa oo in badan kaa waaya aragsanaa way la tashan jireen sida cabdullaahi yuusuf oo ninka ugu talada badan allaha unaxariisto ayuu ahaa waxa weeye dadka la tasho haddii kale war awalba wax bacsanaayeen wixii ba- wixii- wixii intii wixii isu haray oo aan baacsanayn wariyay baacsanayn dadka la tasho Eh, anu toos baan kelmadaa uleedahay cabdiweli isaga baan toos ugu yiri dhinaca waraysiga Eh, waraysiga haddaan usoo noqday waxa weeye Eh, puntland haddaan hiliinkii waagi hore loo dhisay oo waaga dhece ka weecatay siday uga weecatana weli aan wadadeeda lagu duwin aan lagu duwin waa anigu waxaa loogu ducaynayna waxaa la ilaahay naga burburin laakiin waan baksana suldaan aad baad u mahadsan tahay waa hagaag barnaamijkan waxaa noo suurtageliyey afhayeenka jaaliyadda gobolada ba ee puntland mudane sakariya xaaji cali siciid sidoo kale waxaan aada ugu mahadnaqayaa dhammaan madaxda iyo mas-uuliyiinta madasha lixdan gaar ahaan asad naasuudi oo isaguna ka qayb qaatay soo xidhista suldaanka suldaan aad baad u mahadsan tahay aada iyo aad baan idinka mahad celinaya idinkan